fayla khiyaarta hawadan oo dhegeysta hayto cabdiraxmaan yuusuf iyo ahaa weelin weliba warbaahinta reediyo warlaad iyo magaalada baydhabo muujida f m c t todoba dhib iyo sideeshan megahertsen oona dareerteen weliba saasaata mar walba si live an idinku dhugunsado koortanaaba ogaan baro bulshada facebook iyo youtube ee arlaadi radio dhugunsadayaal hiraabnimaduna qodobaisin ka dheegi doontaan warkii ateer hasaari weliba kumid ah qoysaska hanti beeleen fatahaada oo dalbadeen in ilaacabay kulunlaka dardargeliyay canshuuro iyo dakhliga iyo weliba lakaga waday magaalada garoowe dugsiga cumar samatar gaalkaayo agoba lanka talgeliya biyo kusaarowga laka wareeja dadkii saameeyey fatahaada alnino ee magaalada baydhabo weliba lanqiibiya deefaashiga dhimisho ku dhalatay fatahaada webiga shabeelle uuse ka sameeya faladweyna xubintii saliifkii suuqadii xubinta ciyaaraya dheegi doontaan diyaar garoowe warkii oo dhameystiran intaasi weliba ayna dhugunsadayaal qodobadiin ka door koroonayay warkaan hiraabnima ee warbaahinta radio arlaada ee magaalada baydhaba hiraabnimo khamiise oo taariikhdana ka beeganta tomiyo lita bili tomiyo koowaad novembar sanadii lama kun labaatan iyo saddex ka bilaabo warkaana qoysasa kahanta beeleen fatahaadiya weliba iyo dal badan ah in la caabiya warbixinta weliba ka fiiriyay sida cali muuse ateera inkastoo roobabku qubuday magaalada baydhabo ee xarunto gobolka baayoyin ah haano saameyn ku weliday bulshada haddana weli baayoyin ah haano shal daran oo si eede aan saamay haanaas oo dadka barakacyaalka ee kunola goobo biyo mareennada ee iyadoona miniteediyo biyo iyo buusimenga dadkan oo idoosho ku samaysan geeda bacooyin iyo dhar liska hirhiri iyana aan hayna haano gabaadfayla ku heli koraa taas oona sababtay inay roobabkii ku wadaya magaalada baydhaba iyo saameynga agabsho dharkii joodaryaalkii iyo kajiifada jaranga iyo haano ku mide xooloogii iyo lahaayanga maadaama idoosho badansho iyo galan fatahaadka biyo xaalada adag iyo kanuulyin hadda haano ku mide dadka barkacyaalka ee magaalada baydhaba haanaas ooyan baahayen inay gargaar deg deg ee la diirsiyaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garana oo horey usan ku hadalay xaalado ku teegan gobolada koonfur galbeed soomaaliya ee haysata shacabka iyo kabaaqi inay hay-ado samafalada iyo dowladda iyo ku shaqeeyaan sidii gurmud fayle oo degdega iyo lanka sameyn lahaaye alxamdulilah rooba ilaahay nafsi roobka roobkii un hordhaangordaani ma ekan ku saamen badayi ido hantuwa hoola wala nafan hayna oo banna'aadinka u badbaadaya hantila erab majarta daadka kulligaana bana saamay bay dhow dhongani la qabta gaar ahaan un masar korna datu koowad baytin mayolay biyo buunihan oo dhiyahayan kamayo eh minatadan ilaa hata dhatiyo waagii roob bilawd ee hata dhatiyo soddon iyon hay siyed maalmood yo roobkan gubadahay soddon iyo siyedkaas maalmood silaynin ka socda maalahalinto manuufeerin godateedii tubbo iyoo nahay meelo biilaa ku dhaansada jari gaaridamaala lakala kooyay biyoogyo haayan meelilinka bahaayin tubyaalkii biiba wada gureen tubbo shaqeya hayta malle dhibaatada ninka barong ma eta horta gogol ma qabna gogoloogi daadaa gaabee ma jarta joodaralanka alintigabi yaba bii buysintay walla gemi nafta banaaadanka ya muhiim ee yeedaa erneey horta wilaadasaadka badbaadini
biyo hortiyo baadna haysana dhiigoo ka dhajarna lama boholoo dhatiyoo ka jarna antan moos e ad aragahaysa feeragaya ka sheeni daqoo waayo ee inshagaya na iida jara inagoo nishaka taabdow ee iida jara haan ani feeragay ka sheeni ba'aga ma haysada biyo ma haysada biyo oo hana galya ninku dheer dhabaatantama dhaafaysa inii heeyiddiisa masal ilaahee mahadle nin ahasan nagdo fadaana bismillaahi raxmaan raxiim maynahaaya bii oo dhibaato ee dafaayta bahara dadka jaldhii neefa gurli karsadoo la waayo meel dhiifadoo la waayo guli la waayni saashigaa waayni dundun waayankidhi dhibkaasan ahaay saashigaan ahaysan guridaan haysan baagaan haysan sanan haysan male
ana umagaal yaro nuuti maxamed cali leero oo ku koy geemeriga baadi
midantagaan midmadhaacin leego kooy oo kaamku andhisuun leegoo badan degana alxamdu ashkura rabbi caalamiin muqaadir ilaahay nii dhiiri daad badan hana mari dhibaato badan aragna raashinka an haysan biyo an haysan baadka an haysan gurika an haysan
kulanka dardargeliyaaya canshuuro iyo dakliga iyo weliba la ka goobday magaalada garoowe faahfaahinta warkan waliba la diyaare abduqaadir warcadda kulankan iyo waliba lan ku hadalaya sidii lan dardargelin lahaye kulan qaadowka canshuuraha iyo dakliga iyo weliba magaalada garoobe kuweelada iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda maaliyadda iyo ciidanka ilaalada wadooyinka intuusa kulanka dareer iyo weliba lan ku hadalaya sidii lan ku wada shaqey lahaye koran qaadowka dakliga canshuuraha puntland agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland axmed jaamac jawle oo kulanka kureed la hadalay warbaahinta yaa faahfaahiye muhiimada walyaabo lagu wada hadalay soona ka baaqi in bulshada canshuurta biyaan sidoo kalena weliba buraarujeega ciidanka wadooyinka iyo shacabka sifaylan iyona dhaqamana kulankan saakay wuxuu ahaa kulan aan kula shiraynay hogaanka ilaalinta canshuuraha taliyaha ilaalinta canshuuraha gobolka nugaal iyo ciidanka ilaalinta canshuuraha ee ka howlgala gobolka nugaal wuxuuna daaranaa maadaama ay wasaaradda maaliyaddu wado olole lagu kicinayo laguna ballaarinayo canshuuraha beriga waxaa lafdhabar u ah ciidanka ilaalinta canshuuraha iyo ciidanka ilaalinta wadooyinka ee taraafikada sidaa daraaddeed kulankan wuxuu ku wajahnaa sidii loo wada shaqayn lahaa looga wada hadli lahaa caqabadaha taagan ciidamada iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyaddu marka ay canshuuraha ka shaqaynayaan oo ay ama kuna ha noqoto kuwa gaadiidka ama canshuuraha kale ee maaragta guryaha kiraysan shirkadaha meel walba ay tegayaan sidii maaragta dareskooda loo hagaajin lahaa discibliinkoodana loo hagaajin lahaa si wanaagsanna ay ula macaamili lahaayeen dadka reer puntland ama muwaadiniinta reer puntland ee canshuur bixiyayaasha ah marka canshuurta laga qaadayo howlgallada marka ay wadaan wadooyinka ah inay si wanaagsan ula macaamilaan dadka maaragta aysan maaragta wax maaragta ama aflagaado ama maaragta bahdilaad ama culaysin ama dagaal aysu ku samayn dadkana waxaan ka codsanaynaa inay maaragta ciidamada ku howlan ilaalinta canshuuraha ee ka shaqaynaya magaalooyinka waaweyn gudahooda ay si wanaagsan ula macaamilaan marka ay qabtaan oo ay wada hadlayaan halkaasibaa maaragta waxaa ka imaan kara ixtiraam iyo wada shaqayn sidaa daraaddeed ciidamada waxaan ku baraarujinaynay inay maaragta howlaha baaxadda leh ee ummadda reer puntland u hayaan inay maaragta si wanaagsan u qabtaan oo akhlaaqiyaadkoodana ay hagaajiyaan dareyskoodana ay hagaajiyaan wasaaradda maaliyadduna ay dabooli doonto baahiyaha ay u baahan yihiin waxaana laga wada sugayaa waa in aynu dakhligii dowladda puntland ay ku maamuli lahayd deegaanada puntland aynu soo saarno annagoo dakhligaa ka soo saarayna maaragta ganacsatada iyo muwaadiniinta reer puntland ee ku nool gudaha puntland marka shirkaas si fiican buu noogu hagaagay aad baan ugu mahad celinayaa ciidamada iyo shaqaalaha iyo saraakiisha ee nagala soo qayb gashay kulankaas maya sida maaragta dadaalada aan wadnay afarta bilood ugu dambeysay bishii sagaalaad iyo bishii tobnaad dakhliga dowladda puntland ku-talagelkiisii in badan buu ka sarreeyaa waxaana sabab u ah ololaha ballaaran ee ku aadan in maaragta mashaariicda iyo qandaraasyada iyo canshuuraha beriga iyo guryaha karibsan iyo ololaha ballaaran aan deegaanada puntland ka wadno wuxuu keenay korukac dhanka dakhliga ah waxaan raajaynaynaa inaynu yoolkii aynu degsanay meel kasii sarreysa aynu gaarno insha allah ilaa bisha december oo maaragta taargetkeygu yahay in aynu maaragta intii hore boqolkiiba maaragta konton ama soddon aynu ka kacno qorshihiis intuu ahaa hadda bilihii lasoo dhaafay octoobar iyo sebtembarna waxaa ku jira korkac ballaaran oo aan uga mahad celinaya shaqaalaha iyo ciidamada ka shaqeeyey iyo ganacsatada iyo muwaadiniinta reer puntland ee maaragta maaragta sida wadaniyada leh u bixiyey canshuurahaas aad baan uga mahad celinaya dugsiga umar samater ee magaalada gaalkacyo iyo agablanka talgalab iyo kusaarowga laka wareejiya warkan waliba la diyaarey raxmed salaad cabdulaahi xildhibaan maxamed hinde cadde oo ku tirsan xildhibaanada golaha deegaanka gaalkacyo iyo weliba maamulka dugsiga sare cumar samatara gaalkacyo ku wareejiyey aqab asriya oo naskajara motooro tubooyina lama boqol iyo afartan mitire oo lanka talagali biyoha khusaarayaga dugsidaas ayaa aqabku oon ka deeqay doctor cali gaashaan gudbiye oo kumid haya ardayda ka aflaxdiya dugsiga kun sagaal boqol siyeetii lamadii sidoo kale sameeya doona biyo saaro waa waa xarumo kale oo muhiiman ee adeegyada aas-aasiga ee bulshada maanta waxaan joognaa iskuulka sare ee cumar samatar secondary school waxaan u imid inaan maantay haddii alla idmaan ku wareejiyo agab ka kooban matoor iyo tuubooyinka dhaadheer ee biyaha lagu saaro oo laba boqol iyo afartan mitir ah agabkaas oan ugu talagalnay wakiilna aan uga ahay doctor cali gaashaan oo ka mid ah ardayda ka baxday dugsiga sare cumar samatar oo ku nool dalka maraykanka maadaama xaalad emergency ah uu galay iskuulka iyo waxbarashadiisii garbahaygana ay taagan yihiin maamulkii iyo macalimiintii asaasayaashii haldoorka ahayd ee ardadii dugsiga sare cumar samatar juhdi badanna ku bixiyey intii iskuulka shaqaynayey farxad weyn bay ii tahay walow ay yar tahay waxaan jecelnahay inaan ka sii badinno gurmadka uu baahan yahay iskuulka cumar samatar oo ah mid aad u weyn maantay gurmadkan yarkaa aan wadno oo ah matoorka iyo biyahan tuubooyinka biyaha lagu saaro iyo biyo luis aan samayn doono haddii aan la idmo waxaa ku deeqay doctor cali gaashaan aad baad umahadsantihiin waan jecelnahay inaan kasii badino dadaalka gurmadkaan u samaynayno iskuulkayagii maadaama uu yahay goobtii ugu horreyso waxbarashada aan ku bilownay aad baan ugu mahad celinaya maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda sharafta leh ee dhinacyada taagan maamulka dugsida cumar samatar oo kuma hadnagay deeqdun oo hadeertii iyo bulshada kale ka boori iyo garab istaagana iskuulkuma
waxaan maanta nala joogaa xildhibaan maxamed indacade waxaan la wareeganaa motoor biyaha bamgareeya iyo tuubooyin laba boqol iyo afartan mitir ah xildhibaanka waxaa soo wakiishay doctor cali gaashaan oo ka mid ah ardadii cumastar ka baxday siduu ii sheegay maxamed kun iyo sagaal boqol sideetan iyo labadii ka baxay waxaa jiray baaq hadda ku hor aan dirnay oo u dirnay ardooyinka cumar sabatar ka baxay iyo kuwa dhigta labadaba iyo waalidiinta iyo qof kasta oo maaragtay u danqanaya dugsiga waa qofkii ugu horreeya kasoo jawaabay waxaan rajaynayaa inuusan qofka u dambeeya noqonin sagaashan kun oo fusto ka badan baan qaadnay oo u dhiganta boqol iyo toban boolidood biyahaasi dhammaantood waxaan ka mahadcelinaynaa inay qayb weyn ka qaateen dowladda hoose kibaarko shirkada la yihahdo iyo gurmudka qolada gurmudka dowladda ay loo soo xilsaareen gurmudka kale ay ka qayb qaataan waxaan leenahay gurmud intaa ka badan baan u baahannahay ardadii iskuul ka baxday iyo kuwa hadda dhigta iyo macalimiinta iyada iyo maamulka waxaan diyaarinahay inaan horumarka iskuulka ka qayb ka qaadano aqabkun iyo weliba welwiin ku taro doonee habsamo furowka dugsiga sare ee cumar samatara oo saameeya daadadka dhawaanka ka fatahayo magaalada dadkii saameeyey fataha daalniino ee magaalada baydhabo ee weliba langaybiyey deegraashinge warkan wayban iin diyaariyey sidaali muuse teera
ku dhowaad shan boqol oo qoys oo ku mid ah dadkii saameeya roobabkii fatahaadka ku dhaladii ee ku qubday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyo weliba lanqiibay deegraashinge oo yay koobnayti noocyadii shirga diisanga taas oo kukoyti dowladda turkiga guddiga gurmudka fatahada koonfur galbeed iyo sheegay inii wakiilada kudareeri dowladda turkiga ini iyo seedanga hano ku mid e shacabka roobabka saameey iyogona sheegay inii iyo eede iyo nkuxuminga maadaama dad badan geega iyo fadhiyan meelo banaange hano ku mid e guddiga gurmudka fatahada koonfur galbeed iyo qaybinta raashinka kureedda warbaahinta lahadali on haa arageen wiilila ha ku barakahay oo biyo isaamayan xaafadoona haa tusni haa arageen way argeena lama xaruumood oo laha ku guuri oo biyoogi wili ii fidhiya oo roobka wiliba labadii beri inka dambe isun qubana yaha korsurumeen dadkaa marka un hadda geeka una yani liti boqolka dada walaalka kiyaahay dadkii xaafadoo dadkeen oo dhibaatadan geeka ka dhiidin mar ila maaha de ilaahay dhibaatadan hawgaad ilahay aan toogaana marka eediyadan ma hasanyiin dawanoo kujibabaanu ansurun ama igee ad al adi walsheento oo dafkan haadeertiidu ani oo adi liinka talagalay qofkii liinka talagalay qaadadu arday anteegan unoo kumada guddigii unoo kumada maamulka degmada iyo guddigii gurmudka degdega madaxweyne cabdicasiis magacaaba
maanta farxad ay noo tahay in markii saddexaad aan raashin gargaar aan gaarsiino dadkii fatahaadaha ay saameeyeen ee ku noolaa degmadan baydhabo gargaarkaas oo naga soo gaaray walaalaha reer turki oo weligooda runtii garab taagnaa shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan si gaar ah shacabkan reer koonfur galbeed oo markii ugu horreysay maaha ay gurmudna soo gaarsiyaan weligood ay garab taagnaayeen shacabka soomaaliyeed shacabkan reer koonfur galbeedna ay garab taagnaayeen waan u mahad celinaynaa gargaarka ayna soo gaarsiiyeen hordhac ah oo midkii ugu horeeyey ah fatahaaddan maadaama ay ahayd fatahaad runtii in badanna laga digey laakiin maslaxada heerkaa ma gaari doonto waxay ku noqotay cid walba oo gargaar la rabtay dadkan xilli degdegay ku noqotay marka inay issoo hilqaameen oo ay noqdeen hay-addii ugu horeysay soo gaarta degmadan baydhabo oo dadkii shacabka ahaa mudnaa in wax la siiyana soo gaarsiiso waana ugu mahad celinaynaa runtii dadka reer turki waa dad walaalihiina ah oo weligoodana u danqan jiray dadka soomaaliyeed dibka soomaaliya haystana maanta kaalinta ugu firfircoon ka qaadanaya oo dadka caawinaya intaa kadib guddiga gurmudka fatahaadaha koonfur galbeed ee madaxweynaha uu magacaabay wuxuu wadaa dadaal xoog leh oo dadka gargaar lagu gaarsiinayo meel walbo ay hay-adda xasali iyo tiimka oo ninkooy walaalaha oo turkiya ciidanka maanagaan oo raashinkaa saytiha deerti dadka oo fatahaadaha deegaanada koonfur galbeed dhibaatadka deerti saas darteed gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafadaha magaalada baydhabo iyaa kamaha nagaane ini dadkii mudnaay oo raashinka lankatarga iyo deersiyeen taasoo kumaha nagaana maamulka guud ahaan iyo taliyaasha ciidamada oo booliiska ku shaqeeyeen amniga iyo si dadkan oo si nabadnimo walaajo anqaada fadeen saas darteed marka bay magaa wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka iyo qorshaha ka ekayna geed keliya laakiin mayba rajeyna inay degmooyinka badan oo bayo bakool inay raashin deeri doon insha allah sida wasaaradda gargaar qorshayaas mayba rajeyna inay degmada xudur iyo bardaale iyo diisoor iyo waldeersii doon insha allah wasaaradda gargaarka qorshahaas wada marka bay rajeyna insha allah tiimka oo oo nolol shaqeeyahay guddiga fatahaadaha oo wasiirada kumid a iyadan kama hadnagaan oo labaatan afar sacan surinayay saas darteed marka hadhawaada lena walaalaha turkiya guddiga gurmudka fatahada koonfur galbeed ee sheegay in iyo ku shaqay doonaan sidii hilinku gurmud lahaayee dadkii saamaynta kubaladii roobabkii ku qubudii gobolada koonfur galbeed iyagoona kaalado doonana hay-ado ku shaqeeya arrimo samafalada iyo dowlado xiriirka leh maamul koonfur galbeed soomaaliya
dhimashii weliba ku dhalatay fatahaad webiga shabeelle oo iska sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaas weliba la diyaariyay raxmed salaad cabdulaahi weliba haastara ayaa dhibaatooyinka biyo ka fatah iyo webiga shabeelle oo ka jaysidii magaalada beledweyne kaasayta uu soo jaysidii khasaare naf iyo maal leh kaasayta oo saameyn ku weelatay dadka degan xaafado andhawa webiga oo ku noolana degmadaas ayaa maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa sheegay in siyad qofka ka amuurana fatahaada webiga iyo daadadka roobabka alkan ku qabanina isugu jira ayad annaga oo ah maamulka hirbul hirdegmo shirka diraad wuxuu saabsan yahay magaalada beledweyne guud ahaan afarta xaafadood iyo tuulooyin ku hareeraysan waxaa saameyn ku yeeshtay fatahaada uu sameeyey webiyii shabeelle maalintii taariikhda ahayd labaiy tobanka bisha nofembar ayaa waxaa magaalada beledweyne yimid biyo aad u xoog badan oo dhanka webiga u keenay oo ka yimid dhankaas iyo etoobiya ilaa buuraha dhammaan magaalada beledweyne way saameeyeen biyihii afarta xaafadood laba xaafad oo ka mid ah magaalada beledweyne xaafada xaafadaha kushin xawtaako dadkii ku barakdadkii dadkii degnaay boqolka sideetan waxay u barakaceen banaanka magaalada halka xaafadaha howlogaankii guddooyin ay go-doon yihiin inta badan in yar oo ka faa'idaystay intii wacyigelinta aan wadnay intaysan imaanin biyaha mooye inta kale way go-doon ay yihiin tirada ilaa hadda rasmiga ah ee waxyeelada ka soo gaartay ama ku geeriyootay maalintii bilowday biibaxada ilaa waa sideed qof oo maanta ugu dambeysay waxaa la soo qabtay wigii laga soo bixiyey laba qofo oo meyd ah oo dhalinyaro ah oo ay biyuhu ay qaadeen hadda iskale waxay beledweyne ku sugan tahay laba sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah sanadkii hore ilaa iyo sanadkan laba biyo baxawiis ceshirkii birihii buundada dhagaxjibiis ay lahayd sababtoo ah markay ama cagaf la raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbahayaanba meel ay haddii khatara timaado ay qabsadaan ma laha isagoo awalba dhibaato u ahay waxaan isleeyahay hay-adda sodma waan isleeyahay waxay keentay raashin ayaa jiray iyo laba hay-adood oo kaleeto hay-ado yaryaroo dadka wax siinaya lagu jirin laakiin waxaasoo dhan waxaa ka tiro badan ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada beledweyne marka magaalada gudaheedana dadaa ku go'doonsan banaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragtay gargaar u fidisay hadday bac ahaan lahayd hadday raashin ahaan lahayd iyo hadday gargaar kale ahaan lahayd ma jirto waxaan ugu baaqaya hay-adaha samafalka dhammaantood hay-adda sadma ee ugu horeyso inay gargaar bini'aadinimo dadkaas banaanka usoo u baxay inay la gaaraan sababtoo ah kor waxaa ka da-aya roobkii hoos waxaa ka socon biyihii waxaa saameyn fara badan lagu yeesha dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirto wa ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka maaliyadda gobolka hiirana ee dowlad goboleedka hirshabeelle xasan ibraahim cabdulle xasan carabey iyo ku warbiya saameynta biyo fatahaada jeysidena afartii sideed bidaca lasoo dhaafay guud ahaan degmada beledweyne waxay biyaha u saameeyeen si siman afarta xaafadood ee ka kooban tahay degmada beledweyne laba xaafadood waxay u qaxeen kor meesha loo yaqaano ceel jaalle iyo tuulooyinka ku hareersan deegaanada u dhow sidoo kale xaafadaha bundweyn iyo howlwadaag ayagana qaybo ka mid ah goodoon waaye qaybana waxay u qaxeen deegaanada u dhadhow ee hoostaga xaafadahaas xubintii shariifkii suugada iyo raabnimadan weliba la diyaariya abduqaadir warcada bilaabnaa shariifka doolarka hadda dooro baydhabo balse rafaa labaatan iyo lix kun shilin soomaaliya qabashada meelo biyo kuna soo iyo labaatan iyo toddoba kun shilin soomaaliya kontonka doolar baydhabo bale sarfaay milyan iyo saddex boqol kun shilin soomaaliya qabashada meelo biyo kuna siiya milyan iyo saddex boqol iyo konton kun shilin soomaaliya boqolka doolar baydhabo bale sarfaay laba milyan iyo lix boqol kun shilin soomaaliya qabashada meelo biyo kuna siiya laba milyan iyo toddoba boqol kun shilin soomaaliya beeshada bakti etoobiya boqolkii bir waliba la sarfaay shan doolar sarif waliba nagaday boqol iyo soddon kun shilin soomaaliya raashinka qodobada darooyiga baasir dheer kortonsha waliba sagaal doolar ibal meelo shilin soomaaliya iyo kii ka laba boqol iyo afartan iyo todoba kun shilin soomaaliya baasi makaroni kortosha waliba tan iyo laba doolar meelo shilin soomaaliya keeta saddex boqol iyo toban laba kun shilin soomaaliya bariiska xamza loorkii konton doolar haaftan labaatan iyo shan doolar meelo shilin soomaaliya haafkuskeeya lix boqol iyo konton kun shilin soomaaliya bariiska baburu safi loorkii waliba labaatan iyo toddoba doolar haafkina waliba tan iyo saddex doolar ibal meelo shilin soomaaliya haafkuskeeya saddex boqol iyo konton iyo kow kun shilin soomaaliya sokor id loorkii afartan iyo afar doolar haafkan weliba labaatan iyo laba doolar meelo shilin soomaaliya haafka iskeeya shan boqol iyo toddobaatan iyo laba kun shilin soomaaliya sokor gaduuda loorkii iyo afartan doolar meelo haafka iyo keetada labaatan doolar shilin soomaaliya haafka weliba nagday shan boqol iyo labaatan kun shilin soomaaliya saliida dirgaankii labaatan iyo lix doolar tumuleedana tumiya saddex doolar meelo shilin soomaaliya iyo tumuleeda sakanada saddex boqol iyo soddon iyo sideed kun shilin soomaaliya burka loorkii weliba waa soddon iyo laba doolar haafkan weliba tumili doolar meelo shilin soomaaliya haafka iskeeya afar boqol tumili kun shilin soomaaliya dalagyada beeraha dalka dhamadii loorkii milyan saddex boqol iyo lixdan iyo shan kun shilin soomaaliya shoodon iyo labaatan kow kun digirta loorkii weliba milyan sideed boqol iyo labaatan kun shoodon weliba labaatan sideed kun shilin soomaaliya geniida loorka weliba sagaal boqol toddobaatan iyo shan kun shilin soomaaliya shoodin weliba tan iyo shan kun shilin soomaaliya salbukada loorka weliba milyan sagaal boqol iyo konton kun shilin soomaaliya shoodin weliba soddon kun shilin soomaaliya loorka misgida weliba sagaal boqol iyo toban kun shilin soomaaliya shoodin iyo toban iyo afar kun shilin soomaaliya intanay ka banto hubintay sarifkii suuqada waadka meelihiisin dhugunsadayaal warkaasi raabnimo kula dareersan weliba idaacadda arlaad iyo magaalada baydhaba muujid f m c t todoba dhibiysashan migaarsan oo la dareertan si life iyo mar walba nin ku dhugunsado kortaanba ogaana baro bulshada ee facebook iyo youtube ee arlaadi radio xubinta ciyaaro warka weliba la diyaaray sida cali muuse ateera manchester united iyo ku fiirsada doonta dalabyada onkakoodaaya ciyaaryahan qaadka dhex ee reer brazil-ka samiro iyo dalna saudiga arabiya ee bartilmaameed e xidigan sodeykosinjarke jelsiya ama mambadan iniye dalabka gudbida weeryahanka napol iyo nigeria victor oo labaatan iyo afar sano jir ee suuqa janaayo victor ayaa la sheegaa iniisa anfulaya inuusan dhagaaga stafon bridge laakiin jelsiya oo iniye markaatay sugta ilaa iyo xagaaga damba daafaca dhatee kooxda nice iyo weliba faransa oo labaatii kow sano jir eh ayaa markaaseen muuqada bartilmaameedka koowaad ee suuqa shargadashada ee beli janaayo ee kooxda manchester united kasoo yuventus ayaa la xiriir yahay manchester united isbuucyadii hore heliis ama e o iyo kushal wareejisana labaatan afar sano jaka garabkan ku dhelow sanjo kooxo manchester united iyo tottenham iyo kala beere kooxo Arsen- waa arsenal liverpool tartanka lankajara sadexa labaatan iyo lama sano jarka kooxda fluminense iyo weliba xulka qaranka brazil andre barcelona ayaa labaatan iyo lix sano jarka reer brazil ee rafinha ka dhigtay qiimaha lakagada koro toddobaatan milyan oo euro arsenal ayaa laku wargeliyey suurtagalnimada ee bilo janaayo ka helo korta al-hilaal iyo weliba ciyaaryahanka qadka dhexe ee portugal roben neves oo labaatan iyo lix sano jire ateereedyada maasni xubintaas ciyaarooyan dambe warkaan hiraabnimada guud ahaan warkeentaha gebagabeentun warkan war lamada wareedo kulmaan weliba siibtabaysaasiyo nabadgelyo